إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa inoogu dembeeyey xadiidkii ku saabsanaa janaabada marka laga maydhanayo in tin kasta ay ka hoosayso yacni janaabo hoostiisa inay tahay waxaanaynu caddaynay xadiidku inuu daciif yahay aan xuja ku qumaynin waxaynu kaloo ishaaray in ragga iyo dumarka in la kala farqiyo ahlucilmiga qaarkood inay ku tageen marka farqintaa ragga iyo dumarka la kala farqinayo oo la odhanayo waxa weeye dumarka haddii ay timahoodu maadaama ay sida caadadu marka ay tahay ay badan yihiin inay timaha markaa gaabsadaan ama xiiraanna aan loo sharciyaynin oo loo bannaynin si caadiya inay markaa u gaabsadaan ama u xiiraanna aan loo bannaynin iyagu markaa waa macduuriin weeye oo markaa cudurdaarba iyagu haystaan haddii markaa timaha hoostooda ama markaa waxa weeye usuushooda iyo halka ay ku taagan yihiin haddii markaa biyuhu gaadhi waayaan ama timaha bacdi ka mida xaggooda hoose ay gaadhi waayaan yacni cudurdaarba iyagu haystaan oo sharcigu waa u cafiyey oo maadaama lagu yidhi yacni markaa wax dhibaato ah kuma qabtaan oo bimacnaa dhib idinkuma saara haddii aan markaa idaan furfurin ee waxa kugu filan biyaha inaad ku shubto saddexdii goor hadday ku shubaan oo markaysa waxan marka ay gacmahana ku mariyaan oo xoogaa ku cidaadaan yacni waxay noqonaysaa markaysagaa inay iyagu arrinkaas maydhitaankii ugu xasilaya amaa ragga iyaga waxa weeye laazim waxa ah inay timaha markaysa waxaan markaa guntooda inay si fiican u gaadhsiiyaan biyaha ayaa markaysagaa saaran waxaana farqinta sidaa loo kala farqinaya ku soo arooray xadiis nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey oo tawbaan uu soo warinayo inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yihi ama arajulu falyanshur ra'sahu falyaqsilhu xataa yabluga usuula ashacab ninku yacni markaa madaxiisa markaa ha furfuro haddiiba marka waxa weeye uu xoogaa markiisa wax markaa isku xidhxidhay iyo wax la mid a ilaa markaa biyuhu ay gaadhayaan timaha guntooda ay gaadhayaan wa ama almar'atu falaa calayha anlaa tanqudahu yacni markaa qofka dumara ma saara inay markaa timihii markaa in waxa weeye timihii ay markaa yacni inay furfurtaa ma saara wa ama almar'atu falaa calayha anlaa tanqudahu laba weji baa loo fasiray oo in la yidhahdo laadu waa maziido iyo in la yidhahdo laadu waa markaysa waxaan markaa maya waa naafiyo yacni haddii la yidhahdo laadu waa naafiyo waxay noqonaysaa wa ama almar'atu falaa calayha ay falaa darara calayha anlaa tanqudahu ay fii tarki naqdi yacni tegista ay iska daynayso daynta ay iska daynayso furfuritaanka wax dhiba kuma qabto oo dhibaata kuma saara hadday furfuri weydo waxaa kaloo loo fasiray wa ama almar'atu qofka dumara miyaa falaa calayha ma saara anlaa tanqudahu ay markaa naqduhu oo la yidhahdo laadu waa silo yacni inay markaa furfurtaa qofka dumara markaysagaa mid waajib ku ah ma aha litagrif calaa ra'siha halaaa karafaatin bikafayha xadiidku markaa waa xadiis saxiixa abu daawuud baa soo wariyey ibnulqayim waa saxiixiyey sida cawnulmacbuudkaba ku sugan oo waxau yihi waa isnaad saxiixa weeye ayuu yidhi sanadka waxaa ku sugan nin ismaaciil ibnu cayaash la yidhaahdo ha yeeshee riwaayadan waxa uu ka warinayaa shaamiyiintii buu ka warinayaa riwaayatu can ishaamiyiinna culamada muxadisiintu waxay sheegeen inay saxiixa tahay marka sanad saxiixa inuu yahay ayuu markaa tilmaamay ibnulqayim aljawziya wakadalika asheikhu alalbani saxiixu abi daawuudka isaguna waxa uu ku sheegay xadiidku inuu saxiix yahay marka farqinta calaa kulli xaal ragga iyo dumarka la kala farqinayo oo la odhanayo dumarka markaa waajib kuma aha ilaaba ilaa inay markaa timaha guntooda biyaha gaadhsiiyaan markay janaabada ka maydhanayaan wakadalika xaydkuna waa la mide yacni marka waxa weeye sidaas in la yidhaahdo raggana la yidhahdo maya ilaaba ilaa waa inay gaadhsiiyaan biyaha timaha guntooda waa inay gaadhsiiyaan marka sidaas yada ah ayaa xadiidkaasi u kala farqiyey marka culamada kala farqiyey qowlkoodu waa sawaab waxaan kaloo sii idaafaynaya ama kusii darayaa yacni madmadada ama luqluqashada iyo sandaarsiga waysada waxaynu ku soo aragnay inay amar tahay oo nebigu sala allahu alayhi wasalam amray oo marka waxa weeye idaa tawada'ta famadmid baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam haddaad weysaysanayso yacni markaa luqluqo ama aad doonto inaad markaa weysaysato luqluqo wakadaalika marka waxaa weeye axaadiista qaarkooda markaa yacni amrayaana waa jiraan oo baaliq fi listinshaaqi ilaa an takuna saa'iman oo in markaa istinshaaqa iyo madmadadu labaduba waxay yihiin marka waa layna amray sidaas aawadeed qowlka raajixi waxa uu ahaa weysada marka la joogo inay luqluqashada iyo sandaarsigu labaduba inay waajib yihiin baa raajix ah qowlka ah waa sunne waa laga qawisan yahay waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam maalin maalmaha ka mida inuu ka tegay lama soo naqlin hal mar inuu iska dhaafay isagoo weysaysanaya oo aanu ama sandaarsan ama luqluqan lagama soo rarin nebiga sala allahu alayh wasalam ee weyse kasta oo weysaysto waxaa lagaga soo raray inuu markaa sandaarsan jiray oo luqluqan jiray halkaa dawaan baa ku sugan uu nebigu daa'imay waa midda labaad ee nebigu sala allahu alayh wasalam waa amray waalamru yaqtadi lwujuub amarkuna waajibnimo ayuu keensadaa markaa daliil ka sarfinaya inuu waajib u yahayna lama hayo ama aayaddaan lagu sheegin miyaa way jirtaa aayadda inaan lagu sheegin laakiin axaadiistii nebiga sala allahu alayh wasalam baa sheegtay ziyaadada markaa ay sheegtay axaadiista nebiguna waa loo idaafaynaya waa lagu darayaa qur'aankii markaysaga waxay shaygii aanu sheegin marka sidaas aawadeed shay keensanaya aayaddaan lagu sheegin ma keensanayso in la yidhaahdo waajib ma aha marka baabka weysada marka la joogo weysada waajib weeyaan luqluqashada iyo sandaarsigu amaa maydhashada markaysagaa la maydhanayo janaabada laga maydhanayo waajib ma tahay mise ma aha jawaabtu waa maya waayo axaadiistii markaysagaa ku soo aroortay janaabada markuu ka maydhanayo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxaa jirta qaarkood tilmaamaya inaanu weysaysan jirin oo markaa waxaa weeye biyaha uun markaysagaa uu isku shugi jiray wax sandaarsi iyo wax luqluqashaana ma sheegin qaarkood baa la weydiiyey nebiga sala allahu alayhi wasalam axaadiista qaar ayaa lagu weydiiyey yacni waxa qofka may maydhashada ka gudaya marka hadday waajib tahay luqluqashada iyo sandaarsigu waa sheegi lahaa marka waxaa weeye calaa kulli xaal maydha yacni laga maydhanayo janaabada wakadaalik dumarku markay xaydka ka maydhanayaanna waa la mide waajib kuma aha luqluqashada iyo sandaarsigu amaa weysada waajib weeyaan luqluqashada iyo sandaarsigu labaduba cala alqowli araajix baabu tayamum gegabaysiga baabkiisii ay haadaa mabxahu xadiiska boqol iyo lix iyo labaatan can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal jaabir waxaa laga soo wariyey inuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ucطiitu khamsan lam yucطahunna axadun qablii waxaa lay siiyey shan umuurood oo aan la siinin axad iga horreeyey aan la siinin ayaa aniga lay siiyey nusurtu birucbi masiirata shahrin kow waa marka koowaadee nusirtu waa lay gargaaray birucbi cabsi cadowgayga lagu rido cabsi cadowgayga lagu rido ilaahay xaggiisa cabsi kaga rido ayaa laygu gargaaray masiirata shahrin masaafo bil ah bimacnaa cadowga jooga masaafo bil loo socdo jooga ayaa ilaahay kusii tuuraa rucbi iyo cabsi baqdin kusii ridaa taasi waa mid wa jucilat waxaa laga yeelay liyal ardu anigana dhulka waxaa layga yeelay masjidan masaajid baa layga yeelay yacni makaan lagu tukado oo lagu sujuudo wa tahuuran iyo wax lagu tahaaro qaato wax lagu tahaaro qaato oo yacni lagu gegebaysto ayuu iga yeelay fa ayumaa rajulin nin kastoo adrakatu ay soo haleesho asalaatu salaadu falyusallii ha tukado wadakara alxadiida sheikhu xadiiska ma dhammayn xadiiskiibuu dabeedna markaysagaa uu sheegay xadiiskuna waxa waye bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waa xadiis markaa saxiixa xadiiska boqol iyo toddoba iyo labaatan wa fii xadiisi xudayfata xadiiska xudayfe waxaa ku suganoo cinda muslimin muslim agtiisa ahaaday oo bimacnaa muslim soo wariyey wa jucila turbatuhaa waxaa laga yeelay arlada turbatuhaa ciiddeeda waxaa laga yeelay lanaa annaga waxaa nalooga yeelay tahuuran wax lagu tahaaro qaato idaa lam najid ilmaa'a haddii aanaan biyo helin waanu biyihii weyno yacni ciidda marka ayaana looga yeelay wax lagu tahaaro qaato bimacnaa lagu gegebaysto dabeedna markaa uu gegebaysto xukum daahir buu qofku leeyahay xadiiska boqol iyo siddeed iyo labaatan can caliyin radia allaahu canhu cali waxaa laga soo wariyey cinda axmeda riwaayada cali ama xadiiska calina marka axmed agtiisuu ahaaday bimacnaa axmed baa musnadka ku soo wariyey wa jucila turaabu camuudda waxaa laga yeelay lii aniga tahuuran wax lagu tahaaro qaato tahuuran waa bifatxi taa wainagii nidhi markaysa waxaa markaa tahuur waa mutahirka yacni markaa lagu tahaaro qaadanayo amaa tuhuur iyadu waa tatahurka oo ficilka ah marka nusakha qaarkood waxaa ku sugan oo ah markaysagaa tuhuuran dacda in la goday waa khata' maطbaci ah halkan baabkan waxa uu ku saabsan yahay gagabaysiga ayuu ku saabsan yahay salaaddii waxaa laynoo amray in loo dahaaro qaato dahaaradii asal waxaa waa biyaha biyaha marka la waayo xisan aw sharcan labada marka kii la doono ha loo waayo ama xis ahaan ha loo waayo biyihiiba aad gaari weydi ama markaa yacni xis ahaan biyihii waad u haysaaye sharci ahaan baa loo waayey oo taasna umuur bay markaa shamlinaysaa waynu fasiri doonnaaye waxay yihiin biyaha marka xisan aw sharcan loo waayo in marka ay bannaan tahay in la gagabaysto markaa la gagabaystana waxalla wixii markaa weyso iyo tahaaro lagu gudan jiray gagabaysiga waa lagu gudanaya hadday tahay salaad hadday tahay musxaf la taabanayo hadday tahay akhrin qur-aan la akhrinayo hadduu janaabo qaba iyo wax la mida yacni marka waxaa weeye xukum daahir buu leeyahay markaa uu gagabaysto uuna yahay ruuxii markaysa waxa markaa gagabaysiga loo sharciyey waxaana markaa gagabaysiga sharciyadiisa laga qaatay kitaabka qur-aanka ah iyo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo ijmaaca muslimiinta iyo qiyaaska saxiixa intuba daliil bay u yihiin ilaahay waxau ihi falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan طayiban famsaxuu biwujuuhikum aydikum minhu oo waxa uu ilaahay sheegay marka biyo la waayo in ciidda marka waxa weeye ama arlada korkeeda in lagu gagabaysanayo loo qasdinayo oo dabeedna wejiyada iyo gacmaha lagu masaxayo sidaasaa laynoo sheegay axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waa ku soo aroortay culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin laba iskuma khilaafsana marka biyo la waayo in markaa la gagabaysanayo oo ciidda lagu gagabaysanayo yacni wax khilaafi kuma sugna ciidda lagu gagabaysanayaana waa ta daahirkaa weeyi fatayamamuu saciidan ayiba ayiban bimacnaa ay daahiran ciid daahira baa loo jeedaa ciid daahira ayaa loo jeedaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen dayib waxaa looga jeedaa waa markaysa waxaan markaa ciidda saracu ka baxo weeye dayibkaasaa la yidhahdaa waxay ka qaateen min qowlihi tacaala waalbaladu aayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbihi waaladii khabufa laa yakhruju ilaa nakida yacni dhulka dayibka ahi ilaahay waxa uu sheegay in nabaadkiisu uu soo baxo ayaa la sheegay idanka ilaahayna ku soo baxo marka meeshii aan waxba ka soo bixini ama ciiddii aan waxba ka soo baxaynin ma aha dayib bay yidhaahdeen bacdu ahli cilmina waxay way sii fasireen arrinka noocaasoo waxay yidhaahdeen waa ciidda boodh kale bay yidhaahdeen waayo ciid aan boodh lahayn yacni waxba kama baxan haddii marka ay noqoto bacaad markaysaga waxba iska camuud ah aan wax boodha lahayn yacni markaysa waxa dayib iyadu ma aha bay yidhaahdeen laakiin calaa kulli xaal qowlka markaysaga raajixa ay waxay tahay waa in laga tilmaamayo markaysagaa tayiban ay daahiran yacni marka waxa weeye ka daahirka in loo jeedo waayo dhulka wax ka baxaan dhulka markaysa waxan waxaa ka mid ah dhulka markaa waxa weeye najaasaadka iyo markaa yani waxyaalaha noocaasi ku badan yihiin waxbaa ka baxa marka ictibaarka halkaa dayib loogu magacaabo iyo halkan markaysa waxaa dahaarada lagu qaadanayo markaysa waxaa dee waa kala duwanta oo lama odhanayo dhulkaa nijaasadae markaysaga waxaan markaa yacni nijaasoobay ay wax ka baxayaan yacni waxa weeye markaa ha lagu tahaaro qaata la odhan maayo marka waxa weeye qowlka fiicani waa in la yidhaahdo waa in la yidhaahdo yacni dayib waxaa loo jeedaa bimacnaa daahir baa loo jeedaa xadiidka uu sheikhu ugu horraysiyey waxa uu ku saabsan yahay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu sheegay shan umuurood oo aan axad ka horreeyey la siinin in la siiyey oo khasaa'is ah shantaas waxa weeye adillada qaarkood waxaa ku soo aroortay waxyaalo intaa ka badan oo khasaa'is oo nebigu uu la gaaryaho la siiyey inay jiraan marka cadadku mafhuum ma laha cadadku wax mafhuuma ma laho marka lama tilmaamayo marka la yidhaahdo shan baa lay siiyey loogama jeedo shan kama badna ee markaa shan buu sheegay wakhtiyo kalena wuxuu sheegay yacni waxyaalo kale oo markaa aan shanta ahayn culammaduna khasaa'ista rasuulka sala allahu alayh wasalam yacni kutub gaara ayay ka aliftay oo ay ka qortay marka la yidhi lam yuctahunna axadun qablii ma waxaan la siinin majmuuc ahaan iyagoo wada socdo mise waxaan la siinin markaa khisaalkaa wax ka midaba lama siin sawaabku waxa weeyaan wax ka midaba lama siinin oo ma aha shantaasi ciday isu raacday aniga mooyaane ma jirto sidaa loogama jeedo ee bacdi ka mida cid kale waa la siiyey sidaa loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa shantaa wax ka mida cid markaa iga horraysay oo la siiyey axad iga horreeyey oo la siiyey ma jiro oo talow cid ka dambaysa ma la siinayaa maya axad ka dambaysa oo la siiyeyna markaa ma jiro amaa ummadda markaysagaa umuuraha qaarkood inay la wadaagaan waa calaa sabiili tabac ay nebiga u yihiin sala allahu alayh wasalam yacni markaa weeyaan umuuraha waxaa ka mid a in markaa yacni laygu hiiliyey cabsi cadowgayga lagu rido oo masaafo bila uu ka cabsoonayo waxaa ka mid a arlada in masaajid iyo laga yeelay markaysaga wax lagu dahaaro qaato oo wax daahiriya marka waxaa weeye qof kastay salaaddu soo haleesho hadda nin marka la leeyahay loogama jeedo markaysa waxaa markaa dakarka loogama jeedo bimacnaa ka lab oo keliya loogama jeedo ee dakar walunhaa ka lab iyo ka dhadigba yacni markaa waxaway xukunkiisu waa caynkaas marka qof kasta oo ay soo haleesho salaaddu meesha ay ku soo haleesho ha ku tukado axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa masjiduhu wa tahuuruh yacni qof kastaoo salaadii soo haleesho agtiisa waxaa ahaaday masaajidkiisii bimacnaa meeshuu ku tukanayey iyo wuxuu ku tahaaro qaadanaya labadaba markaysaga agtiisa yihiinoo waa u dhow yihin oo haddaanu biyo haysanin ciidduu ku gagabaysanayaa markaa waxaway dabeedna buqcadda yacni ku xigtuu ku tukanaya waa haddii wax maanici aanu diidin wax maanici haddaanu diidin marka cumuumka ku saabsan arlada masaajid baa layga yeelay takhsiis baa galay intaanan takhsiiskaa tilmaamin khasaa'istii ummadda maadaama ay ka mid tahay ummadihii hore meelaha cibaadada markaa loo dhisay ee loo khasisay sida kiniisadda iyo markaysaga waxaan markaa sawmacada iyo markaysagaa biicada iyo ashyaada noocaasa ee masaajidoo kale uga dhignaa halkaa meelaan ahayn salaadi kagama asaxaynin waxay ahayduun meeshay ku tukanayaan inay la doontaan meeshaa cibaadada loo dhisay in lagu cibaadaysto meeshaa loo dhisay masaajidoo kale uga dhignaa yaga kiniisado iyo biyacya baa la odhan jiray halkaasunbaa salaadu kaga asixaysa halkaasay la soo raadsanayeen ilaahay waa inoo fududaydi waa inoo fudaydiyo waa inoo sahlay shareecada markaa islaamkuna waa yusri ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halabah diintii waa fududdahay oo ay duu yusrin waa mid fudayd u saaxiiba maxaa laynagu yidhi innaga waxa weeye meeshii markaa salaadda kugu soo haleesho yacni ku tuka berri iyo badba oo badii adoo saaran baad markaysagaa tukanaysa oo berrigii markaysa waxaa markaa adoo jooga markaysagaa meeshaad markaad yacni taagan tahayba salaaddii waa kaaga asaxaysaa allaahumma ilaa inuu maanic diida mooyaane maanic diido waxaynu ka reebaynaa cumuumkaa takhsiis gala oo marka le arladii masaajid baa laga yeelay meel alla meeshii kaste arlada ka mid a in lagu tukan karaa laga fahmaya ha yeeshee meelo markaysa waxaan markaa aan lagu tukan karin baa jirta meelaha waxaa ka mida meesha najaasada ah laguma tukan karo arladiiba inay ka mid tahay dee takhsiis baa galoo mawdicaasi markaysa waxaan markaa masjid ma aha ilaa inta najaasadaasi ka suulayso wakadaalik maqbaradii ama xabaalihii iyagana markaysaga xoo in lagu dul tukada maaha halkaasna markaysagaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa nahyey oo maqbarada iyo xamaamka yacni labadaba nebigu waa reebay sala allahu alayh wasalam in lagu tukada marka sidaas aawadeed meelihii laga reebay iyagu waa ka hadhan yihiin culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen maya maqbarada lafteeda waa la iskaga tukan karaa oo bimacnaa waa ku asixi kartaa bay yidhahdeen waayo xadiiskani waxa uu ku saabsan yahay fadaa'ishii markaysaga ayuu ku saabsan yahay wuxuu hadduu fadaa'il ku saabsan yahayna takhsiis wax la yidhahdaa ma galo oo fadaa'isha rasuulka sala allahu alayh wasalam wax takhsiis la yidhaahdo ma galaan bay yidhahdeen laakiin qowlka noocaasi calaa kulli xaal waa daciif waayo nebigii inagu yidhi sala allahu alayh wasalam wajucilat liya alardu masjidan wa tahuuran ayaa inagu yidhi yacni oo inaga nahiyey in maqbarada iyo xabaalaha lagu tukado yacni markaa sidaas aawadeed qaacidada markaa yacni ama arrinka markaysa waxaan markaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen fadaa'isha rasuulka wax takhsiisi ma galaan waa qowl daciif ah qowl daciifa markaysaga wey marka meelihii maanic uu diiday waa laga reebaya calaa kulli xaal ashyaada aynu sheegnay baana ka mida waana ka badan yihin waxyaalaha laga reebaya xadiiska hore waxa uu sheegaya wajucilat liya alardu masjida xadiidka muslimna wuxuu sheegaya wajucilat turbatuha lanaa tahuura wajucilat liya alardu masjidan wa tahuura wajucilat turbatuha lanaa tahuura ciiddeeda waxaa nalooga yeelay markaysaga wax lagu tahaaro qaato xadiidka cali laftiisu wuxuu tilmaamayaa wajucila turaabu lii tahuura ciiddan layga yeelay markaysagaa wax lagu tahaaro qaato shawkaani waxau idhi sanadka markaysagaa xadiiska cali waa xasan sababta markaysagaa xasanka u yidhina waxay tahay ragga markaa ku sugan sanadkao dhan waa wada siqaat mooyaane cabdullaahi ibnu maxamed ibnu caqiil ninkaa markaysaga waxaa ku sugan nowcan maa dacfiba markaysagaa ku yaro jira ha yeeshee markaysagaa sida bukhaari iyo markaysagaa ay ku tageen waa inuu xadiiskiisu xasan yahay sida bukhaariyo ay ku tageen a'immada qaarkood oo bukhaari ka mid yahay waa inuu xadiiskiisu xasan yahay sidaas aawadeed xadiiska calina waa xasan marka waxaa la isweydiiyaa waxaa markaa yacni lagu gagabaysanayaa macamuud oo keliya mise arlada wixii kor saaran quruur xunaa ha ahaatee waa lagu gagabaysan karaa masalada noocaasa khilaaf baa ku sugan culamada qaarkood waxay leeyihiin maya waxaa lagu gagabaysanayaa waa ciid oo keliya shaaficiyaduna waa ka mid oo waxaa bay leeyihin weliba waa ciidda markaysagaa boor kale bay leeyihin ciid oo dhan maaha culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya markaysagaa wixii arlada kor saaran ee bimacnaa jinsiga arlada ka mid ah walow quruuruxna ha noqotee waa lagu gagabaysan karaa nuuradda iyo quruuruxa iyo ashyaada noocaas oo dhani markaysa waxa marka arladay ka mid yihiin arlada ayay ka mid yihiin yacni marka waxaa weeye sibirhka ashyaadaas oo dhan markaysaa waxay ka mid yihiin arladii waa lagu gagabaysan karaa bay yidhahda waxaana la ysku hayaa erayga saciid la yidhahdo ilaa aayadda waxaa la fatayamamu saciidan dayiba saciid maxaa la yidhahdaa ahlu luqaha qaarkood waxay yidhahdaan saciid waxaa la yidhahdaa camuudda ciiddaa la yidhahdaa bacdi kaleoo markaysagaa luqawiyiinta ka mid a waxay yidhahdeen saciid waxaa la yidhahdaa kullu maa tasaacada calaa wajhi alard wax alla waxaa arlada ka korreeya ciid iyo quruurux iyo nuurad iyo waxay doontaa noqoto taasaa saciid la yidhahdaa marka waxaa markaa yacni arjax ah in saciid la yidhahdo waxaa arlada kor saaran meelaha saciid qur-aanka ku soo aroortayna markaysaga macnahaasun baa loo jeedaa oo saciidan zalaqa iyo yacni saciidan juruza iyo yacni waxaa loo jeedaa arlada korkeeda camuudun markaysagaa lagama tilmaamayo laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu qofku markaa waxaa weeye ciid meelay yacni meel ciida uu joogo ciiduna ha ku gagabaysto waayo ahluliqii qaar baa le markaysagaa ciidduun baa la yidhahdaa saciid khuruujan min alkhilaaf laakiin hadduu waayo ciid yacni oo quruurux iyo waxyaalaha noocaasa helo ama nuurad waa iskaga gagabaysan karaa maadaama markaysaga iyada lafteedaba lagu fasiray culamada qaar waxay ka dhigayaan wa jucila turbatuha lanaa tahuuran turaabka iyo turbada iyo axaadiista sheegaysaa in lagu khasisayo haddii saciid lagaba soo qaado markaa inuu ka caamsan yahay turaabka laakiin waxaa la odhanayaa waxa weeye waa mafhuumu laqab erayga turbatuhaa iyo aturaabu waa laqab weeye adcafuha alaqabu wa huwa maa ubi min duunihi nadmu lkalaami alcarabi mafaahiimtana waxaa ugu liita markaysagaa nooca la yahay mafhuumu laqab waana markaysagaa shay hadalku aanu suuroobi karaynin oo isnaadkii hadalka loo keenay halkanna markaysaa waxaan markaa waxay yaalliin naa'ib faacil markaa weeyaan cumday hadalka ka yihiin atturaabu iyo turbatuhaa maadaama cumdo ay ka yihiin adcafuha alaqabu wa huwa maa ubi min duunihi nadmu lkalaami alcarabi hadalkii waanu asaxayn oo waan la fahmaynba haddaan markaysa waxaan markaa atturaabu oo naa'ib faacila la keenin iyo turbatuhaa marka waa laqab mar hadduu laqab yahay mafhuumu laqabku markaysa waxaan markaa ma laga qaadanayaa turaab baa la sheegay wixii aan turaab ahayn baa hadhan ma la odhanaya taas iyadaa waxaa ku sugan markaysaa waxay jamaahiirta culammadu salafan wa khalafan waa diidan yihiin daqaaq iyo ibnu khuwaysi mandaad iyo afraad yaroo aan badnayn ayaa yidhi mafhuumulaqabka waa la cuskan karaa laakiin sida raajixa mafhuumulaqabka inaan la xujaysanaynin weeye oo shaygii hadalka markaysaa waxaan markaa aanu suuroobaynin in la fahmo in isaga la sheego mooyaane sida markaysagaa wixii mubtade laga dhigay ama markaa faacil laga dhigay ama naa'ib faacil laga dhigay yacni markaysa waxaan markaa waxaa weeye ee jaamid ahaa waxay noqonayaan markaysa waxaan markaa inaynay mafhuum lahayn sidaas iyadaa bay noqonayan waa ta kale xadiidka hore laftiisu wuxuu sheegaya wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura arladaba waa la sheegay halkaa inkastoo ziyaado ay jirto wa turbatuhaa lanaa tahuura oo turbatu ha ku daraysa laakiin culamada qaarkood waa ka hadleenoo waxay yidhahdeen ziyaadada noocaasi maxfuuda xadiidka kuma aha bimacnaa shuduud baa ku sugan bay yidhahdeen walow axaadiista kale ha ku soo aroorteen waa ta kale waxaa ku sugan markaa tansiis calaa bacdi afraadi alcaam oo turaabka markaa maadaama la yidhi turaabkii tahaara waa ku asaxaysaa oo shay lagu tahaaro qaataa laynooga yeelay xadiidka kalena uu sheegaya arladiiba waxaa laynooga yeelay wax lagu tahaaro qaato afraaddii caamka oo markaa ah dhulka ayaa wax ka mida isla xukumkii markaysa waxaan markaa caamka wax waafaqsan lagu sheegay ta noocaasa waxaa la yidhaha tansiis calaa bacdi afraad ilcaam jamaahiiru ahlicilmina waxay yidhahdeen takhsiis ma faa'iidayso oo haddii la yidhaahdo malaa'igtii baa timi tanazalu lmalaa'ikatu malaa'igtii baa soo degaysa oo haddana la yidhi war ruuxu malaku jibriil baa soo degaya la odhan maayo malaa'igta soo degaysa malaku jibriil baa lagu xambaaraya la odhan maayo marka waxaa weeye ma faa'iidaynayso takhsiis faa'iidayn mayso takhsiis ma faa'iidaynayso jamaahiiru ahlicilmina saasay ku tageen inaanay takhsiis laga qaadin tansiis calaa bacdi afraad alcaam bixukmi yuwaafiqu xukma alcaam laba masalooo markaa usuulka ku saabsan baa dadka iskaga qaldami labadaa mas'alo waxay tahay arrinkan la yidhahdo tansiis calaa bacdi afraad alcaam laa yukhasis iyo arrinkan la yidhahdo caamka iyo khaasku markay isu yimaadaan waa laysku khasisaa maxay ku kala duwan yihiin miyayna iscaaridaynin oo jamaahiirtu waxay leeyihiin tansiis calaa bacdi afraad alcaam laa yukhasis haddana waxay ku leeyihiin caam iyo khaas markay isu yimaadaan waa iskhasisayaan sidee labadaa hadal isu waafaqaya jawaabteedu waxay tahay caamka iyo khaaska la ysku khasisaa waa marka khaaska lagu sheegay xukum caamka khilaafsan oo weydaarsan tansiis calaa bacdi afraadi alcaamka laga hadlayaana waa marka lagu sheego khaaskii ayaa lagu sheegay xukum caamka waafaqsan xukum caamka waafaqsan oo iminka marka la yidhaha malaa'igtii waa soo degaysaa malakuljibriille waa soo degayaa malakul jibriil waxaa lagu sheegay soo degitaan oo ah markaysagaa xukumkii caamka lagu sheegay oo malaa'igta ah malaa'igtii oo caam ah xukumkii lagu sheegoo tanazulka ah ayaa markaa yani malakuljibriilla lagu sheegay sidaas aawoodee way iswaafaqsan tahay waa nooca la yidhi tansiis calaa bacdi afraadi alcaam noocaa wey laakiin haddii la yidhahdoo kale malaa'igtu waa soo degaysaa calaa sabiil fardi wataqdiir dabeedna la yidhaahdo malagga markaysa waxaan markaa magacaa la yidhahdaa ma soo degayo ta noocaasoo kale weeye ta takhsiiska laysku khasisaa oo waayo malaggaa waxaa lagu sheegay khaaska ah xukumka khilaafsan xukumkii caamka marka leeyahay caamkii khaaska waa laysku khasisayaa waa marka khaaska lagu sheego xukum khilaafsan xukumka caamka amaa haddii khaaska lagu sheego xukum waafaqsan xukumka caamka marka layskuma khasiso oo takhsiis ma faa'iidayso cinda jamaahiiri ahlilcilmi wadac damiira albacdi walasbaaba wadikra maa waafaqahu min mufradi marka waxaa weeye noocaas calaa kulli xaal saasay noqonaysaa marka labadaas iyo darteed baan markaa midnaba yacni markaa labadaba aan markaa waxay faa'iidaynayaan inaan takhsiis laga qaadan waa mida waa mafhuumulaqab mafhuumulaqabkuna xujo ma ah waa midda labaad ee marka isaga xukum caamkii waafaqsan ayaa khaaskii lagu sheegay haddii xukum weydaarsan lagu sheegi lahaa oo ka duwan ayay takhsiis faa'iidayn lahayd hadda takhsiis ma faa'iidayso calaa araajix markaa sidaas aawadee wixii arlada korkeeda ah waa lagu gagabaysan karaa sida raajixa waa lagu gagabaysan karaa ama ciid ha ahaado ama marka waxaa weeye ha ahaado quruurux ama ha ahaado yani markaa nuurad wahaakada xadiidka boqol iyo sagaal iyo labaatan waa can camaar ibni yaasir waxaa markaa culammadu halkan isweydiiyaan baabu tayamum marka laga hadlayo gagabaysiga la gagabaysanayaa ma raaficbaa mise waa mubiix oo bimacnaa xadadkii uu qofku markaysa waxaa markaa tahaaradii ka jabnayd miyuuba ka rafcinayaa oo daahir buu ka dhigayaa tamaaman mise waa mubiixo cibaadadii iyo salaaddii baa lagu bannaysanayaa uu ku bannaynaya masalada noocaasa khilaaf baa ku sugan khilaafkaa midhihiisa ama tamaradiisuna waxay tahay qofkii markuu gagabaystay waabuu janaabo qabay dabeedna waa gagabaystay wuxuu ku tukaday markaysagaa salaad hadhow wuu biyo helay janaabadii ninkan miyay ka qaadantay oo janaababa ma saarray hadhow hadduu biyo helo waa weysaysanayaa uun mise janaabadii way saarraydee si mu'aqata ee ku meelgaad ah ayuu markaa waxaa weeye cibaadadii ay ugu bannaynaysay iyo salaaddii markaa gagabaysugu mise tootaliba way ka qaadayba janaabadiiba oo ninkan maba janaabo qabo laba qowl baa masaladaa ku sugan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa mubiix oo waa bannaynayaa salaaddii buu ku bannaynaya ha yeeshee markaysa waxaan markaa ma aha raafic janaabadiiba rafcinaya waxayna ka cuskadeen oo ka daliishadeen xadiiskii markaa tilmaamaya asallayta biasxaabika wa anta junuub oo rasuulku sala allahu alayh wasalam ku yidhi camr ibnu caas asxaabtaadama waxaad tujisay adiga oo janaabo qaba camr ibnu caas waxa uu watay ciidan gaada ah ayuu watay oo gaalada inay soo gaadeeyaan ayay u baxeen sidaa markay ahaayeen ayaa dabeedna markaa habeenkii ayuu isku ixtilaamay bimacnaa waxaa weeye waa habeenkiibuu markaa riyooday dabeedna markaysaga mani baa ka timi waxaynay ahayd habeen aad u qabow buu yidhi halkii baan dabeedna waxaan isi haddaad maydhato waardamalaa dhiigguba iskaa taagi doonaa dabeedna markaasu wuxuu yidhi waan gegebaystay kooxdana isagaa wata dabeedna markaysaa waa hor maro isagaa tujiyey nebigaa loo sheegay sala allahu alayhi wasalam markaasuu yidhi asallayta biasxaabika waanta junub asxaabtaada ma waxaad tujisay adigoo janaabo qaba markaasuu dabeedna markaa waxau yihi rasuulka ilaahay oo waxaan maqlay ilaahay oo yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiinna ha dilina ilaahay waa idin naxariis badan yahay sidaas aawadeed baan ugegebaystay markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa qoslay oo waxba kuma odhan xadiiskaasina waa xadiis saxiixa xaakim baa saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay ibnu xibbaan baa saxiixiyey xaafid ibnu xajar baa quweeyey mundiri ayaa markaa taxsiiniyey albani ayaa saxiixiyey marka waa xadiis saxiixa weeye laakiin laba riwaayo kala duwan baa jirto riwaayana waxay sheegaysaa gegebaysiga riwaayana waxay sheegaysaa inuu markaa jidhka qaarkood inuu maydhay culamada qaarkood markaa tarjiix bay ku sameeyeen oo bukhaari oo kale markaysaga mucallaqa ahaan buu kitaabkiisa ugu soo arooriyey bisiiqati tamriid oo uu yidhi markaysaga wayudkaru halkaana bilmunaasaba waxaan tilmaamayaa mucallaqaadka bukhaari uu markaa saxiixiisa ku soo arooriyey mucallaq waxaa la yidhahdaa xadiidka aan sanadkiisa la tixin ee la yidhahdo hebel wuxuu yidhi ama hebel waxaa laga sheegay taasaa mucallaq la yidhahdaa oo aan la odhan hebel wuxuu yidhi oo aan hebel ka maqlay oo hebelna hebel u sheega sidaas aan loo tixin sanadkii taasaa mucallaq la yidhahda mucallaqaadka bukhaarina waxay u qaybsamaan wax markaysa waxaan uu jasmiyey bukhaari oo uu yidhi sidaasuu yidhi iyo sidaasuu markaysa waxaan markaa sugnaatay yacni si sugan uu u sheego oo uu yidhahdo wuxuu yidhi qaala fulaanu kada mucallaq markaysaga majzuuma weeye ilaaba ilaa markaysaga tawcaynkaa bukhaari yidhahda waa saxiix laakiin hadduu siiqatu tamriid sheego siiqo markaysa waxaan markaa ah waa la sheegay iyo waa laga laga weriyey hadduu caynkaa sheego waxa markaa yacni ay noqon kartaa inuu daciif yahay waxayna noqon kartaa inaanu daciif ahayn labada mid walba mana aha markaysaga ilaaba ilaa inay daciif tahay ee waxaa dhici karta marka inaanu daciif ahayn ee asbaabo badan baa bukhaari markaysaga siiqada tamriid uga dhigaa asbaabaha waxaa ka mid a xadiidka lafdigiisa inaanu ku warin ayaa ka mid a waxaa ka mid a xadiidka inuu dacfi ku sugan yahay waxaa ka mid a inaanu dacfiyo ku sugnayne siiqadii baanu ku warinoo macnuhu ku wariyey xadiidkii sidaas aawadeed waxaa jira axaadiis oo meelaha qaarkood saxiixiisa markaysa waxaan ugu keenay isaga oo markaa musnad ah ou sanadkii taxayo meelaha qaarkoodna siiqatu tamriid uu ku sheegay oo mucallaqaan ugu sheegay marka waxaa weeye calaa kulli xaal ma aha markaysaga wax kasta uu siiqatu tamriid ku wariyaa in agtiisa daciif ay ka tahay ma aha culamada qaarkood sida bayhaqi oo kalena waxay dooneen inay jamciyaan oo waxay yidhaahdeen waxaa lagu kulminayaa labaduba inay markaa labaduba la wada yimaadeen waana sida markaysaga sheikhulalbani laftiisuna uu dooranayo labadaba inuu la yimi baa lagu xambaaraya oo markii markaa yani xubnaha markaa wuxuu mayri karayay aanu u baqayna inuu markaa maydhay inta kalena markaysa waxaan markaa inuu daayay oo iska dhaafay laakiin uu gagabaystay sidaasaa labada riwaayo lagu kulminayaa buuli yacni bayhaqi iyo markaysaga culamo ku raacday albaanina waa ka mid culamada qaarkood ole waa mubiix yani markaa waxa weeye waxay u cuskanayaan yani xadiidka iyo markaa axaadiis lamid a iyo xadiidka markaa waxaa inoo iman doona asaciidu waduءu lmuslim ama tahuuru lmuslim wain lam yajid ilmaaa cashra siniin faida wajada almaaa falyataqi illah waliyumisahu basharatah waliyumisahu basharatah waxaa laga qaadanayaa inuu waxa weeye inuu mubiix yahay oo markaa uu biyaha helo inuu maydho inay tahay culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waa raafic oo tahuur baa sharcigu ku magacaabay maadaama tahuur lagu magacaabay waa raafico markaysaga janaabadii waaba rafcinaysaa qowlka raajixi waxa weeye waa qowlka hore oo inuu mubiix yahay ayaa raajixa waxaana laga qaadanayaa faidaa wajada almaaa falyataqi illaha waliyumisahu basharatah yacni sidaas yada ah ayaa laga qaadanaya qowlkaasaa raajixa ibnu taymiya isagu waxau yidhi khilaafka labada qowl u dhexeeya waa khilaaf lafdi ah oo bimacnaa khilaaf xaqiiqiya maaha oo wuxuu khilaafku lafdi u yahay bimacnaa ruuxii markaa waxa weeye biyo aan haysanin dee tahaaro way u tahayoo way ka rafcisay markaysa waxaan markaa xadadkii saaraa gegebaysigu waa ka rafciyey ruuxii aan markaa haysane biyo helayna inuu maydhaa waajib bay ku tahay waajib bay ku tahay laakiin calaa kulli xaal khilaafku markaysaga sida raajixa lafdi ma aha waayo suurada laysku hayaa ma aha oo keliya xaaladdan aanu biyaha haynin janaabadii miyay ka irtifaacday oo si mu'aqata uga irtifaacday yacni markaa ma aha waxa laysku hayaa keliya ee masi kulliya xadadkan u irtifaacay oo waxba kama noolo kama soo noqonayaan oo hadhow xataa hadduu biyo helo inuu ka maydhaa waajib kuma aha mise waxa weeye si kulliya ugama irtifaacine si waxa weeye markaa mu'aqatay uga irtifaacday ta laysku haya waa taas saas aawoodee qowlka ibnu taymiya mas'alada waa laga raajaxsan yahay oo ah markaysa waxaan markaa inuu yidhi yacni markaa khilaafku waa lafdi waa laga raajaxsan yahay oo khilaafku waa macnawi famaraanu leeyahay ku yacni ka dhalanaysa lafdina waxaa la yidhaahdaa waxa markaa erayga iyo magaca lagu magacaabayo ku kala duwan oo laysku khilaafay ma sidaa lagu magacaabaya ma sida sidaa lagu magacaabaya laakiin samaro iyo midho ku dhismaya aanu jirin oo khilaafkaasi aan waxba ka dhalanaynin yacni furuuc ku dhismaysa oo ku kala duwanaanaysa aynay jirin halkanna sidaa ma aha ee faracyo ku kala duwanaanayaa jira sidaas aawadeed calaa kulli xaal rafcigu waa mu'aqat haddiiba rafci lagu iطlaaqo ee ma aha rafci kulliya ma aha waxaanu markaa yahay mubiix hadduu markaa biyo helona waxaa waajib ku ah janaabadii inuu ka maydhaa waajib ku ah xadiidka boqol iyo sagaal iyo labaatan wa can camaar ibni yaasir radia allahu canhuma qaala bacahanii nabiyu sala allahu alayh wasalama fii xaajatin faajnabtu camaar waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqday inuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam waa idiray fii xaajatin dan buu ii diray faajnabtu dabeedna waa janaaboobay janaabaa igu dhacday janaabo ayaa i haleeshay bimacnaa waa isku ixtilaamay oo kale markaa suurowda falam ajid ilmaa'a wax biyaa ma helin fatamaraqtu waa gelgelimaystay fi saciidi yacni arlada korkeedii baan sidaa ugu gelgelimaystay kamaa tamaraqu daabba ay kamaa tatamaraqu daabba min baabi xadfi ixda ta'ayn labadii ta midkood baa la xadfay sida marka waxaa weeye neefka xoolaha ay ugu gelgelimaysto ayaan markaa ciiddii ugu gelgelimaystay oo waxa uu is yidhi dee markaad wayse jabto ayaa markaa wejigiiyo labada gacmood lagu masaxayay ciiddee laakiin mar haddii arrinkii ka weynaaday oo inaad maydhato ay tahay dee maydhii inaad waxa weeye wejigiiyo labada gacmood inaad masaxdaa kuguma filla ee intaad meel cidla a tagto dharka la baxo ciidda markaysagaa xooya sidaa ugu gelgelimayso gees kastaba isugu rogto a sida biyaha markaa jidhka loo gaadhsiiyo a loo wada gaadhsiiyo ciiddana markaa jidhka u gaadhsiiy ijtihaad ahaan buu caynkaa ku sameeyey suma ataytu dabeedna waan u imi buu yidhi annabiya sala allahu alayh wasalam nabigaan u imi oo fadakartu dalika lahu markaasaan taas u sheegay nebiga sala allahu alayh wasalama faqaala markaasuu wuxu uhi innamaa kaana yakfiika in kaleba ma ahe kaana yakfiika waxaa ahayd mid kugu filan an taquula biyadayka haakada inaad ku tidhaahdo bimacnaa ku fashaa looga jeedaa taquula bimacnaa tafcala oo qawlka bimacna alficli mar baa looga jeedaa ficilkana bimacna alqawl mar baa looga jeedaa an taquula ay an tafcala inaad ku samayso biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaa inaad ku samayso uma daraba markaasuu nebigu ku dhuftay biyadayhi labadiisa gacmood alardo dhulku ku dhuftay darbatan markaa dhufasho waaxidatan keliya hal mar buu ku dhuftay uma masaxa dabeedna waa masaxay ashimaala bidixda cala alyamiini midigta ayuu ku masaxay wa daahira kafayhi yacni markaa wuxuu kaloo masaxay labadiisa kaf xaggooda sarena waa masaxay yacni baabacooyinka markaa ma ahe xagga sare ee madow ayuu markaa masaxay kafna waxaa la yidhahdaa markaa ilaa jalaqsatayda laga gaadho markaa baabacada iyo markaysaga faruhuba kafkay ka mid yihiin wa wajaha wejigiisana waa masaxay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bimacnaa bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wallafdu limuslim lafdiganna muslim baa u sugnaaday wa fii riwaayatin lilbukhaari riwaaye bukhaari u sugnaatay wa daraba bikafayhi labadiisa kaf waxa uu ku dhuftay alarda dhulka wa nafakha fiihimaa laba markaa dabeedna waa afuufay labadii gacmood buu afuufay uma masaxa dabeedna waa masaxay bihimaa labadii gacmood wuxuu ku masaxay wajha wejigiisa iyo wa kafayhi labadiisa kaf kafka waxaa la yidhaha ilaa jalaqsatayda laga gaadho ayaa la yidhahdaa xadiidkaasina waa xadiis saxiixa waxa uu tilmaamayaa xadiidkani camaar ibnu yaasir inuu markaa ijtihaaday sidaas aawadeed waxaa laga deliishanayaa in waxaa weeye saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam markay rasuulka ka maqan yihiin oo arrin la kulmo inay ka ijtihaadi jireen oo ka dadaali jireen ay is odhan jireen sideeba hadtalo ugu dhow oo siday is yidhaahdaan sharciga waa ugu dhowdahay inay samayn jireen ama hadday nebiga la joogaan sala allahu alayh wasalam nebiguna aanu u fasixin aanu u idmin inay ijtihaadaan ma bannaanayn inay markaa ijtihaadaan markaynu leenahay marka aanu u fasixin waxaynu leenahay markaysa waxaan markaa idni curfiya iyo idni maqaaliya midnaba aynay jirin abubakar oo kale markaysagaa iyadoo idni maqaaliya aanu jirin wakhtiyada qaarkood markaysagaa nebiga sala allahu alay slam hortiisa waa ka fatwoon jiray marka tan noocaas oo kale marka waa jirta laakiin marka waxa weeye abubakar xaalka noocaasa markaysa waxaan markaa idni curfiya ayuu markaa dareemayey ayaanu odhanaynaa culammada qaarkood oo yidhi yacni wakhtigaynay nebiga la joogin inay ijtihaadaanba uma bannaanayn waa jireen waana sida tawdiixulaxkaamku tilmaamayo hadday nebiga la joogaan inay ijtihaadaan uma bannaanayn laakiin waxa weeye haddii idni jiro idnigaasi ama maqaali ha noqdo ama curfi ha noqdee inay ijtihaadaan waa u bannaanayn saxaabada qaarkoodna nebiga sala allahu alay wasalam waa ka hor ijtihaadeen oo bimacnaa xukum ka hor sheegeen markaasaa nebigu sala allahu alay wasalam u taqriiriyey oo markaa u sugay nebigaan u imi buu yidhi sala allahu alayh wasalam dabeedna arrinkii baan u sheegay dabeedna nebigu wuxuu yidhi waxaa kugu filay inaad labadaada gacmood markaysagaa sidaa ku samayso dabeedna labadii gacmood ficil ahaan buu ku tusay taasna waxay ku tusinaysaa waxaa weeye bayaankii markaa sharciga la caddaynaya ficil in lagu caddeeyo inay suurtoobi karto oo odhaaha oo keliya in lagu caddeeya inayna waajib ahayn oo hadda ficil ahaan buu ku tusay labadii gacmood buu markaa dhulku dhuftay dabeedna wejigiis iyo labada markaa yani kaf buu ku masaxay intaa inaad samaysaa kugu filayd waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka marka waxa weeye tayamumku inuu yahay darba waaxida qawlka saxiixa ah hal darbo keliya xadiidka saxiixaynku siduu ku soo arooray iyo kayrkoodba yani hal darbo keliya inay markaa tahay waxaa lagu masaxayaana in wejiga iyo labada kaf inay tahay qawlka raajixana xadiisku daliil buu yahay waxaa kaloo xadiiska ku sugan markaa tartiib waxa la yidhahdaa inaynay waajib ku ahayn wejiga iyo labada markaa kaf oo waayo xadiiska markaysa waxaa markaa midna waxa uu sheegayaa wejigiisa iyo labada kaf buu masaxay oo wejigu horraysiinaya midna kafaynka ayuu horraysiinaya marka sidaas aawadee cala alqawli araajix tartiib waxa la yidhaahdaa waajib kuma aha oo inaad wejiga horraysiiso iyo inaad gacmaha horraysiisaa masaxaadda aad ku horraysiisaa yacni midna waajib ma ahee mid waliba bannaan haddaad wejiga horraysiiso gacmaha masaxaaddooda dambaysiiso iyo haddaad gacmaha markaa masaxaaddooda horraysiiso wejiga dambaysiiso markaa masaxaaddiisa labada mid waliba waa bannaan yihiin xadiidka boqol iyo soddon wacan ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam atayamumu darbataani darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayni ila almirfiqayn mirfaqayn marfiqayn iyo mirfaqayn miimka in lahoos dhigo faada la kor dhigo iyo cagsigeeda in la sameeyo miimka la kor dhigo faada lahoos dhigo labadu waa bannaanyihin wuxuu nebigu yidhi sida ibnu cumar ka soo wariyey gegabaysigu waa laba markaa darbo yacni markaa waa laba gacmo ku dhufasho oo wixii lagu gegabaysanayo ciidda ah ama arlada korkeeda gacmaha lagu dhufto darbatun lilwajhi garaac ama darbo hal gacan ku dhufo markaysaga wejiga u sugnaatay wa darbatun lilyadayni oo wejiga yacni lagu masaxayo darbadaa hore iyo wa darbatun lilyadayni ila almirfaqayn iyo markaa waxa weeye gacan ku dhufasho laba gacmo gacmaha in lagu dhufto dhulka oo iyaduna markaa waxa weeye wa darbatun iyo garaac marka arlada gacmaha lagu dhufto oo lilyadayni ay kaa'inatun lilyadayni labada gacmood u sugnaatay oo yacni labada gacmood lagu masaxayo ila almirfaqayni ilaa markaa suxullada laga gaadho labada suxul laga gaadho rawaahu daara qudniyu daara qudni baa soo wariyey wasaxa ala'imatu waqfahu a'immadu ama imaamiyaalka a'immatu alxadiis waxay arjaxeen oo bimacnaa saxiix ka dhigeen inuu xadiisku mawquuf yahay marka xadiiskani daara qudni baa soo wariyey xaakim baa soo wariyey bayhaqi baa soo wariyey ha yeeshee waa xadiis daciif ah oo culamo badan baa markaa caddeeyey inuu xadiiskani daciif yahay saxa ala'imatu waqfahu marka la leeyahay waa loogama jeedo yacni imaamiyaalku waxay yidhaahdeen mawquuf isagoo abuu saxiix yahay oo sugan yahay laakiin saxaaxa bimacnaa sawaabaa laga tilmaamaya sawaab bay ka dhigeen oo bimacnaa waxa weeye inuu markaa xadiisku maw yacni mawquuf noqdo iyo inuu marfuuc noqdo labada waxa sawaab ah inuu waxa weeye markaa mawquuf noqdo mawquufna waxaa la yidhaahdaa yacni kaan saxaabiga dhaafsiisnayn ee markaa saxaabiga ku jooga ee nebigu markaa waxa weeye aan loo kor yeelin ee nebigu hadalka aanu inuu yidhi laga soo rarin ee saxaabi unuu hadalkaa ku tiraabay oo ku hadlay kaasaa waxaa la yidhahdaa mawquuf baa la yidhahdaa bimacnaa wuxuu ku taagan yahay oo ku gaabsan yahay oo aanu dhaafsiisnayn saxaabiga qowlkiisa marka wuxuu noqonayaa cabdillaahi bnu cumar inuu hadalkan isagu yidhi oo aanuu nebiga yacni hadallu ka soo raray aanu ahayn sidaasaa sawaaba bay yidhaahdeen imaamiyaalku oo daara qudniya kayrkiiba ka mid yihiin xaakim markuu xadiiska soo wariyay waxa uu yidhi xadiiskan markaa axad yacni markaa isnaadiyey oo bimacnaa musnad ka dhigay oo cubaydillaahi ka wariyey ninka la yidhaahdo lama hayo mooyaane caliyu bnu dabyaan ninka la yidhaahdo ninka caliyu bnu dabyaan la yidhahdaana waa saduuq laakiin dahabi baa arrinka noocaasa tacaqubay oo waxau yidhi saduuq maxaa uga dana maya waa waaho dacfigiisu waaba daran yahay ninkaa markaysaga caliyu bnu dabyaan la yidhaahdo waa nin waah ah oo bimacnaa waxa weeye dacfigiisu iyo taagdarradiisa yacni waa daran tahay ninkaas waxa weeye caliyu bnu dabyaan la yidhahda ee uu ku sheegaya xaakim saduuq culamada qaarkood waxay yidhahdeen sida abu daawuud iyo yaxya ibnu saciid alqataan laysa bishay waxbaba ma aha bay yidhahen ninkaas nasaa-i iyo abu xaatim waxay yidhahen ninkaas waa matruuk bimacnaa xadiiskiisa waa mid laga tegey mar hadduu xadiiskiisa laga tegay xataa wax kale laguma quweyn karo weliba markaa raggii kalena waa khilaafeen markaa siqaad ah ee xadiiska la wariyey oo waxay ka dhigeen markaysaa waxaan xadiiska mawquuf in hadalkii ibnu cumar uu yahay dariiq kaleoo laga soo wariyey waa jiraa oo ibnu cumar markaa marfuuc lagaga soo wariyey laakiin dariiqaa kale laftiisa waxaa ku sugan nin la yahay maxamed ibnu saabit ayaa ku sugan ninkaasna waxa weeye waa nin isaguna marka waxa weeye dacfigiisu daran yahay oo matruuk ah khaaabi waxau idhi ninkaasi waxa weeye waa daciif jiddan marka culamada abu zurca waxau yidhi waa xadiis baila xadiiskani ibnu xasmi waa daciifiyey ibnu kasiir waa daciifiyey ibnu xajar waa daciifiyey yacni marka ayma fara badan baa markaysa markaa xadiiskan dacfigiisa tilmaamay albani saas in leeg waa daciifiyey waxaa jira markaa saxaabo kaleoo laga soo wariyey inuu tayamumku laba darbadood yahay saxaabadaa waxaa ka mid ah abu umaama waxaa ka mid ah waxaa weeye caaisha yacni kuwaa dhammaantood saxaabada kale laga soo rarayna yacni wax ka asaxay ma jiro dhammaantood waa daciif abu umaama wuxuu odhanayaa markaa xadiiska laga soo wariyey imaamu nawowi waxa uu ku odhanayaa majmuuca waa munkarun laa asla lah munkar weeye aan asal lahayn jaabir waa laga soo wariyey laakiin sanadka laga soo wariyey matruuq baa ku sugan matruuq wuu ku sugan yahayna waxba laguma quweeyo caaisha waa laga soo wariyey iyada lafteeda markaysagaa sanadka laga soo warinayo nin xariish la yidhahdaa ku sugan marka isaguna waa matruuq marka waxaa weeye calaa kulli xaal baabkaa wax ka asaxay ma jiro inuu tayamumku laba darbadood yahay saas aawadeed baa ibnu cabdilbar waxau yidhi aahaarta ama axaadiista markaysagaa marfuuca ee nebiga laga soo wariyey waxay sheegaysaa tayamumku inuu hal darba yahay hal gacmaha markaa yani hal mar in lagu dhufto inay markaa keliya tahay ee aynay laba darba ahayd markaa keliyaana lagu wada masaxayaa markaa gacmaha iyo iyo waxa weeye wejigaba ibnulqayim waxau idhi lam yasixa shayun fii fi darbatayn labada darbadood wax ka asaxay ma jiro wax ka asaxay ma jiro imaam axmed ibnu xambal waxaa markaa isaguna saas si la-eg markaa ayuu isaguna tilmaamay bale wuxuu tilmaamay markaa marfiqaynka axaadiista markaa tilmaamaysa inaana wax yani markaa saxiixa lahayn tayamumka darbataanka xadiiska sheegayaana markaa murfiqaynkana waa tilmaamaya waxaa kaloo ka mid ah shawkani isaguna waxau yihi baabkaa waxba kama asixin xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxau yidhi axaadiista tayamumka lagu soo wariyey laba nin waxay soo wariyeen baa ka asaxay wax allo waxa kale darbadaha tilmaamaya waxba kama asixin labadaasi waxa weeye waa camaar iyo abuljuhayn labadaas saxaabi waxa inay soo warin waxbaba kama asixin oo tayamumka darbaadkiisa ka warramaya wax allo wixii kale intaa ka hadhay ama waa daciif ama waa mawquuf ama waa daciif oo markaa sanadkooduba waxa weeye markaa ma yacani markaa qawi ma ah ama waa mawquufo saxaabi bay ku taagan tahay ee nebigu miduu yidhi ma aha oo hadalkii nebigaba ma aha sala allahu alayh wasalam oo xujo ma ah sidaas yadaa ayuu markaa uu yidhi khallaal waxa uu yidhi axaadiista markaa sidaa ku soo aroortay waa daciifa dhammaantood marka waxa weeye a'immadu sidaas iyadaaba culamada muxadisiinta markaa haalibkooda ay tilmaameen xadiiska ibnu simma oo baqawi odhanayo xadiis waa xadiis xasan ah oo odhanayo sida kale waa u sugan yahay laakiin lafdiga markaysa waxaan markaa wamasaxa diraacayhi yacni ziyaadadaa diraacayhi ayaa waxay tahay ziyaada munkara waayo markaysaga waxaan markaa waxay soo aroortay oo dariiq saxiixa kaga soo aroortay famasaxa yadayhi marka sidaas aawadeed maadaama markaysa waxaan markaa yadayhi ay ku soo aroortay diraacayhi ziyaadada ahi waa ziyaada munkara waxaa saxay maha axaadiistaas siday macluula u tahay ayna waxba ka asixin waxaa caddaynaya ibnu xajar alcasqalaani markaa talkhiisulxabiirka ayuu si fiican uga caddaynaya halloo raajaco marka calaa kulli xaal baabkaa inuu tayamumku laba darbadood yahay wax ka asaxay ma jiro waa wada daciif dhammaantood axaadiistii saxiixa saxiixaynka ku taalla aynu soo aragnayna hal mar baa nebigu ku garaacay inama kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada uma daraba biyadayhi alarda darbatan waaxidatan xadiiska saxiixaynka oo bukhaari iyo muslim ah waxa uu tilmaamayaa hal mar inuu markaa gacmaha dhulka ku dhuftay camaar laftiisa waa laga soo wariyey labada darbadood laakiin markaysaa waa daciifo calaa kulli xaal yacni dhammaan wax allo waxa markaysaga waxaan markaa kii la doono oo saxaabada ka midaba ha laga soo wariye laba darbadood axaadiista tilmaamaysa dhammaantood waa daciif wax ka asaxay ma jiro saas aawadeed baa bukhaari waxa uu saxiixiisa yacni baabaystay baabun atayamumu lilwajhi waalkafayni dabeedna waxa uu soo arooriyey xadiiska markaa yacni camaar ee halka darba sheegaya waxaa kaloo xadiiskan uu leeyahay ziyaado ah markaa ilaa suxullada in la wadayo suxullada markaa in la gaadhsiinayo arrinkaa tilmaamayaana lafteedu waa daciifo maadaama axaadiistay ku soo aroortay ay daciifo tahay iyaduna daciif bay noqonaysaa saas aawadee imaam axmed waxa uu yidhi waa arrin markaa ruwaadda qaarkood ama saxaabada qaarkood ay iska siyaadsadeen yacni markaa weeye ila almaraafiqdu oo waxaa kaloo jira xadiis kaleoo laga soo wariyay nebiga sala allahu alayh wasalam oo tilmaamaya saxaabadii inay yidhaahdeen nebiga ayaanu markaa la jirnay dabeedna tayamumka ayaa markaysaga waxaan markaa soo degay dabeedna markaysaga waa gagabaysanay ilal markaysaga manaakib ilaa garbahaanu gaadhsiinay gagabaysigii ilaa garbaha ayaanu gaadhsiinay taana culammadu waa ka jawaabeen oo waxay yidhahdeen saxaabadu iyagaa iska sameeyey arrinkaasoo ijtihaadahaan bay ku sameeyeen waxaanay moodayeen markaa maadaama la yidhi gacmo gacantuna markaysa waxaan ilaa markaa yacni garbaha inay ku dhacayso waxayna ahayd intaanu nebigu u sheegin sala allahu alayhi wasalam inuu waxa weeye tayamumku kafaynka inuu yahay oo labada markaysagaa kaf iyo wejiga markaa in la masaxayo oo intaa markaa loo gagabaysanayo marka waxa weeye sida sharxi sunnaha uu ku yidhi imaam bakawi yacni culamo kalena markaysaga ay yidhaahdeen waa arrinay markaysagaa xaggooda markaa ka sameeyeen ayuu ahaa intaan loo caddaynin qadarka laga tayamumayo intaan loo caddaynin marka waxa weeye riwaayadaas tilmaamaysa ila almanaakib saasayna markaysaga wax yani markaa shida u keensanay culamadana markaysa waxaan markaa wax qaba inay waajib tahay ilaa garbaha in la wadaa ma jiraan ee waxay u qaybsan yihiin qolyo yidhahdo waxa weeye waa kafaynka iyo qolyo yidhahdo waa ilaa suxullada raajixuna waxa weeye markaysa waxaan markaa ilaa waxa weeye jalaqsatayda laga gaadho inay tahay yani marka waxa weeye gacmaha inta laga gagabaysanaya bimacnaa labada kaf inay tahay labada kaf inay tahay sidaas iyadaaba markaysagaa raajixunaya xadiiska boqol iyo koob iyo soddon wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alsaciidu waduu'u lmuslimi abi hurayra waxa uu nabiga ka soo wariyey sala allahu alayh wasalam inuu nabigu yidhi asaciidu yacni saciidku bimacnaa arlada korkeeda waxa saaran ama quruur ha noqdaan ama markaa ciid ha noqdaane waduu'u lmuslimi qofka muslimkii wuxuu ku weysaysanayey weeye wuxuu ku weysaysanayey qofka muslimkii weeye bimacnaa maqaamka weysada wixii u deganaa markuu biyo waayo ee uu ku gegabaysanayo ku dahaaro qaadanayo weeyaan wain lam yajid ilma'a cashara siniin haddii aanu markaa biyo helin toban sano haddaanu biyo helin waxa markaa tahaaro u ah oo ku tahaaro qaadanayaa arlada korkeeda yacni camuudda waxa saaran ama camuud ha ahaato ama quruur ha ahaate hadduu toban sano markaysagaa biyo waayo wuxuu ku gagabaysanayaa uun yacni ciiddaa iyo markaysaga waxaan markaa quruuxa iyo waxaa la mid taha ee arlada korkeeda saaran fa idaa wajada alma'a hadduu biyo helo falyattaqi illaha ilaahaya ka boqo walyumisahu ha taabsiiyo basharatahu jidhkiisa ha taabsiiyo biyaha mariyo rawaahu lbazaaru bazaar baa soo wariyey oo saxaxahu ibnu qataan ibnuqataan baa saxiixiyey xadiiska oo yidhi waa saxiix walaakin sawaba addaara quطniyu irsaalah ha yeeshee marka waxa weeye daara quطni xadiidka waxa uu sawaab gareeyey oo sawaab ka dhigay oo uu yidhi marka iyadaa saxan inuu xadiisku mursal yahay oo aan la sheegin abu hurayra xadiidka boqol iyo laba iyo soddon walitirmidiya can abi darin tirmidi waxaa u sugnaato can abi darin abi dar laga warinayo naxwuhu mid markaa kaa shabaha oo saxaxa uu tirmidina waa saxiixiyey waxaa kaloo tirmidi aan ahayn oo soo wariyey abu daawuud waxaa soo wariyey nasaa'i waxaa soo wariyey daara qutni waxaa soo wariyey xaakim waxaa soo wariyey axmed ibnu xibbaan bayhaqi intaasiba waa la soo wariyey sheekhu tirmidi unbuu ka sheegay xadiiska abidar amaa xagga markaa haddii laga eego quwada xadiidka abidar culamo badan baa saxiixisay tirmidi inuu saxiixiyey markaa waxaa inoo sheegay sheikha mu'alifka ah waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ibnu xibbaan daara qudni abu xaatim araazi xaakim dahabi nawowi oo majmuuca isaguna ku saxiixiyey ibnu taymiya oo isaguna waxa weye majmuuc fataawaha ku saxiixiyey albani intaasiba waa saxiixiyeen waxaa se daciifiyey yani ibnu lqataan isagu xadiiska abidar buu daciifiyey sababuu dacfiga uu ku daciifiyena waxa uu yidhi camru bnu bujdaan ninka la yidhahdo ee sanadka ku sugan ee camru bnu bujdaan la yidhaahdo ninkaasi waa majhuul lama garanayo ibnu daqiiq alciid baa radiyey oo waxa uu yidhi ibnulqataan marka uu leeyahay waa majhuul marka uu leeyahay ibnulqataan waa majhuul ninka la yahay camru bnu bujdaan miyaanu arkaynin tirmidi laftiisu inuu saxiixiyey farqiga u dhexeeya maxay tahay inuu tirmidi yidhahdo raawigu waa siqo iyo inuu yidhahdo xadiiskiisu waa saxiix bimacnaa waxa uu tilmaamayaa ibnu daqiiq alciid tasxiixa tirmidi tasxiixiyey xadiidka markaa camru ibnu bujdaan soo wariyey jahaaladii waa rafcinaysaa oo waxay la macno tahay isaga oo tirmidi yidhaahda ninkani waa macruufo waa la garanayaa oo siqa weeye ama saduuq weeye sidaas iyadaabay markaa la macno tahay oo tawsiiq uu tawsiiqiyey ayaa markaa waxa weeye macnaheedii uu noqonaya marka arrinkaas ayuu sidaas iyadaa marka waxa weeye ugu inkiray culammada qaarkoodna waa ka soo naqliyeen hadalkaas ibnu markaa daqiiq alciid iyagoo markaa istixsaanaya oo wanaajisanaya culammada soo rarayna waxaa ka mid ah axmed maxamed shaakir tacliiqa uu ku leeyahay sunanka tirmidi waa uu soo raray waxaanuu yidhi markaysa arrinka noocaasi waa sawaab ee ibnu daqiiq alciid sheegayo waxaanuu yahay markaysaa arrin waadix oo cad weeyaan saas in leegu xaradiyey ibnu xajar alcasqalaani oo waxa uu yidhi ibnu qataan waxa uu ka markaa haafil buu ka noqday mas'aladan yani marka waxa weeye hafal xoogaa khaflaa baa ku dhacday oo waxa uu yihi camru ibnu bujdaan waa majhuul bimacnaa wuxuu tilmaamayaa ibnu xajar alcasqalaani ninkan aynan majhuul ahayn ninkani siqa yahay saas iyadaabuu isaguna ishaaraya adif ilaa dalik ibnu ibnu qataan waxa uu saxiixiyey xadiidka hore xadiidka hore uu saxiixiyey xadiidkanna waa islaam macne oo waxau tilmaamayaa alsaciidu tahuuru lmuslimi wain lam yajid ilmaa cashara siniin yacni waxa weeye halkuu markaa ka hore wadu' ka yidhi kan dambe wuxuu odhanayaa tahuuru lmuslim waa waxa qofka muslimka ku tahaaro qaadanayo walow biyo yaanu helin yacni toban sanaba lafdi kale waxaa loo soo naqliyey alsaciidu kaafiika wain lam tajid ilmaaa cashara siniin saciidkaa kugu filan arlada korkeeda waxa saaran inaad ku gagabaysato hadday ciid tahay iyo hadday kayrkee tahay walow markaa biyo yaanad helin toban sanabe marka xadiiskani calaa kulli xaal saas iyada abuu saxiixu yahay marka haddiiba laga soo qaado xadiiskan abudar inuu daciif yahay sida ibnqataan lagu socdo ka hore ayuu saxiixiyey kan iyo kanna waa isku macne marka wuxuu noqonayaa calaa haada marka sidaa lagu noqdana saxiix ligayrihi buu noqonaya oo marka sida markaa loo raaco uu sheegayo yani ibnu qataan xadiiska abu hurayrana markaysaga culamada saxiixsay ibnu qataan baa ka mid a axmed maxamed shaakir baa ka mid a albani baa ka mid a yani markaa culamada qaarkood baa saa u saxiixiyey xadiidku macnihiisa haddaynu usoo noqonno waxa uu tilmaamaya in waxa weeye muddadu si kastaba ha u dheeraatee yacni qofku uu biyo waayo inuu waxa weeye yani markaa gagabaysanayo toban sano marka la yidhina markaa loogama jeedo taxdiida waxaa looga jeedaa markaysaga mubaalaqo zamanku siduu doonaba ha u dheeraado siduu doonaba ha u dheeraado waxaa markaa iswaydiin leh qofkii haddii uu og yahay inaanu biyo haysanin oo biyo ay ku maydhaan waxuu og yahay inaynay haysanin ama sadcaal bay ku sugan yihiin ama markaysagaa meelaan biyo lahayn bay joogaan ma u bannaan tahay markaysagaa galmadii inuu sameeyo xaaskiisii u galmoodaa ma u bannaan tahay mise uma bannaana jawaabtu waxay tahay markaysaga waa u bannaan tahay oo maadaama markaysaa xaaduu biyo waayo dahaarada uu ku dahaaro qaadanaya un ay noqonayso markaysagaa gagabaysiga gagabaysigaasuu isticmaalayaa yacni markaa waxa weeye haddii aanad ogeyn inaad biyo haysanna yacni markaa galmo la iman maysid la odhan maayo xadiidkanna sabab buu lahaa sababtu lahaana waxay ahayd abudar ninka la yidhaahdo ayaa waxaa ku dhacay xanuun caloosha ah markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu amray geela markaysaa markaa inuu markaa qabto markaasaa meel madiine markaysaga xoogaa u jirta oo dhowr mayl u jirta ayuu markaa tegey halkaasuu caanaha geela iyo markaysaa markaa cabbi jiray dawa ahaan markaa u cabbi jiray halkii baa nebigu sala allahu alayh wasalam maalintii dambe ayuu soo maray markaasuu wuxuu arkay ninkii xoogaa markaa yaro madluul oo isiro ururinayaan markaasuu yihi maxaa abudar kugu sugan markaasuu yaa rasuula allah yacni janaaba igu sugan markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam biyo ayuu u amray o yihi markaysaa biyaha la siiyo dabeedna markaasaa la yidhi isku soo shub markaasuu nebigu u sheegay sala allahu alayh wasalam alsaciidu tahuuru lmuslim wain lam yajid ilmaa cashara siniin ama alsaciidu kaafiika wain lam tajid ilmaa cashara siniin xadiisku sababta noocaasa ayuu markaa lahaa marka abu dar isagoo og inaanu biyo haysanin ayuu haddana markaysa waxan markaa yani janaabadii u badheeray janaabadii ayuu markaa u badheeray oo galma sameeyey nebiguna sala allahu alayh wasalam kuma inkirin ee waa u taqriiriyey oo wax inkaar la yidhahdo arrinka noocaasa kuma samayn taqriir buu noqonaya waa xujo xujo weeyaan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya inay waxa weeye biyuhu yani markaa biyaha hadduu helo janaabadii maka yani waxaan leeyahay markaa gagabaysi ma ka burayo mise kama burayo masalada noocaasna xadiiskani waxa uu daliil u yahay haddii biyo la helo in waxa weeye ay burayso gagabadii inay burayso gagabaysigana sideedaba laba shay baa buriya wixii wayse buriyaaba waa buriyaan oo maadaama waysada markaa booskeedii ay degan tahay oo markaa waxa weeye gagabaysigu waysada maqaamkiisi uu taagan yahay wixii wayse burinayey gagabadana waa burinayaan taasi waxa weeye khilaaf ma laha waxaa kaloo raaca biyo haddii la helona waa burinaysa oo waxay ku dhisan tahay waxa weeye markaa inay tahay tayamumku inuu mubiix yahay aanu raafic ahayn ama raafic mu'aqata inuu yahay sidaas iyadaa ayuu markaa waxa weeye ku dhisantay marka xadiidkani waxau ku tusinayaa fa idaa wajada almaa'a falyataqi illaha ilaah ka boqo walyumisahu basharatah jidhkiisa markaysagaa biyo ha taabsiiyo ha mariyo bimacnaa waxa weye hadduu janaabo qabay waa inuu ka maydhaa sidaas iyadaa bay markaa noqonaysa waxaa kaloo xusid mudan gagabaysiga marka la gagabaysanayo waxyaalaha markaa waxa weeye lagama maarmaanka gagabaysiga u ah waxaa ka mida niyo la niyeeyo oo sida cibaadaadkaba loogu shardiyo inama alacmaalu binniyaat nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam camal kastoo cibaado ah yacni in la niyeeyaa ay markaa tahay shardi ayaa gagabaysigana saasi leegu tahay waxaa kale oo markaa laga qaadanayaa tayamum ereyga la yidhahdaa qasdi qudhiisu markaa macnihiisu yahay atayamum ama bimacnaa qasad marka ereyga tayamum waxaa laga qaadanaya laftigiisa markaysa waxa markaa qasdi marka in niyadu shardi u tahay tayamumkana khilaaf kuma sugna culammadu waa isku raacsan yihiin wax khilaafi mas'alada noocaasa kuma jiro xadiidka markaa boqol iyo saddex iyo soddona oo can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala kharaja rajulaan waxau idhi laba nin baa baxay oo bimacnaa sadacaal bay u baxeen fa xadarat isalaatu markaasaa salaaddii soo xaadirtay walaysa macahumaa maa'un iyadoo wax biyaa inay wehelin fatayammamaa waa gagabaysteen saciidan waxay u qasdiyeen oo ku gagabaysteen saciidan bimacnaa arlada korkeeda waxa saaran oo tayiban markaa wanaagsan ayibka w inaga sida raajixa waxa weeye waxaa laga tilmaamaya daahir ah ama haddii la yidhahdo ayibka waxa laga qaadanayo walbaladu ayibu yakhruju nabaatu biidni rabbih waxaynu ka nidhi waxa weeye taas markaa ayibka halkaa lagu sheegaya maaha ayibkan waayo waxaa la ogsoon yahay dhul wax ka baxaan waxa ugu fiican dhulka markaysa waxan markaa waxa weeye yani waxyaalaha markaa yani saalada iyo markaysa waxan markaa yani waxyaalaha markaa saxarada iyo waxyaalaha noocaasa dhulka lagu qasay ee ciidda ay dhex gashay ciiddaasaa markaysa waxan markaa ugu nafci badan meel wax ka baxaan inaan lagu dahaaro qaadanayna waa la garanaya marka ictibaarka dayib halkaa loogu magacaabaya waa ictibaar aakhar ma aha ictibaarkan markaysa halkan loogu magacaabayo waa kala duwanta fa sallayaa labadiina waa tukadeen uma wajada dabeedna waxay heleen almaa'a biyo fi lwaqti waqtiga gudihiisii bay heleen fa acaada axaduma asalaa midkood baa wuxuu soo celiyey salaaddii waalwuduu'a waysadiina waa soo celiyey walam yucid ilaakharu ka kalena ma soo celin uma atayaa dabeedna waa u yimaadeen labaduba rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi fadakara daalika lahu dabeedna waa u sheegeen taas rasuulka sala allahu aleyh wasalam faqaala liladii lam yucid wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam kii aan soo celinin asabta sunnah sunnadii baad asiibtay wa ajza'atka salaatuka wa ajza'atka waa kaa gudday salaatuka salaadaaduna waa kaa guddayoo yacni inaad qallayso uma baahna bimacnaa dib inaad ugu noqoto uma baahna wa qaala lilaakhari kii kalena wuxuu ku yidhi laka alajru maratayni ajarka ayaa kuu sugnaaday maratayni laba goor buu kuu sugnaaday laba goor ayuu kuu sugnaaday rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey waannasaa'iyu nasaa-ina waa soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey xaakim waana saxiixiyey xaakim waxaa kale oo saxiixiyey markaa isaguna dahabi oo ku waafaqay ibnu sakan oo saxiixiyey ibnuqataan oo saxiixiyey ibnu xajar alcasqalaani oo saxiixiyey shawkaani oo saxiixiyey albani oo saxiixiyey ha yeeshe abu daawuud saaxibu sunan ayaa xadiiska cilleeyey cillada markaa uu sheegay riwaayada markaysaga uu soo wariyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani iyo hayruhu min ahli cilmi baa ka jawaabay waxayna yidhaahdeen cilladaa riwaayo ka madran oo saxiixa ah baanu haynaa riwaayadaas waa riwaayada ibnu sakan soo wariyey marka cillada aad u sheegtay aad ku daciifinayso waxa weeye riwaayo ay ka madhan tahay oo ibnu sakan uu ku soo wariyey sunankiisa saxaaxa ah oo cilladaa ka madhan oo iyadu saxiixa daatadeeda u ah ayaa la hayaa wa kadalika markaysagaa culamo kalena waa sheegeen sida albani iyo markaa culamo la mid a marka calaa kulli xaal riwaayo saxiixo ah oo cillo ka madhan ayaa soo aroortay marka sidaas aawadeed yacnii cillaynta uu cilleeyey abu daawuudna xadiiska waxba yeeli mayso waa xadiis saxiixa wey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa oo uu ka warramayaa hadduu waxa weeye gagabaystay oo u deedna gagabadii ku markaa tukaday oo ku yani tukaday oo ku cibaadaystay tukashadii uu ku tukaday salaaddaa ma soo celinaya hadduu biyo helo iyadoo weli salaaddii joogta salaadda wakhtigeeda hadduu baxo intuu gagabaystay oo wakhtiga gudihiisii salaaddii ku tukaday wakhtigii salaaduna uu baxay inaanu salaadaas soo celinaynin waa laysku waafaqsan yaho khilaaf kuma sugnaa ha yeeshee salaadda wakhtigeedii haddaanu bixinoo weli wakhtigii baaqi yahay biyana uu helo salaadduu ku tukaday tayamumkiiyo gagabaysiga dib ma u soo celinayaa mise waa maya masaladaas raajixu waxay tahay waa inaanu soo celinayn waana sida madaahibta afartii qabaan waana sida xadiisku markaa daliil u yahay oo ninkii aan soo celin muxuu ku yihi asabta sunna marka waxaa weeye sidii yani markaa sharcigu ku fadhiyey ninkaasaa markaa asiibay mafhuum mukhaalafaha laga fahmayaa ee uu tacriidinaya waxa weeyaan ka kale inuu sunnada khilaafay oanu asiibin isagu sidaasaa markaa laga fahmaya amaa ka kale marka halka la yidhi waxa weeye laba ajar baad leedahay laga qaadan maayo inuu ka fadli badan yahay ka kale oo ka sunnada asiiba inuu ka fadli badan yahay laga qaadan maayo ee maadaama uu ictiqaadsan yahay ninkani salaaddii inaynay ka dhicin oo weli faralnimadeedii ay saaran tahay maadaama waktigii baaqi yahay biyana uu helay ay tahay inuu dib u tukado ayaa ijtihaadkaas markaysaa waxaan uu ijtihaaday ayaa waxaa lagu siiyay ajar kale salaaddii waxa weeye dee kaa sunnada asiibay yacni waxa weeye markaa uu tukaday waa tukaday ha yeeshee salaadan kale uu la yimi uuna waxa weeye markaa wax ta'awulayay oo islahaa marka waxa weeye salaaddii waa ku saaran tahay aawadeed baa loo yidhi ajar kalaa kuu sugnaaday ee ma aha ruux markaa loo caddeeyey oo garanaya inay sunnihii nebigu uu yahay inaan salaadaa la soo celin inuu dib hadduu isaga soo celiyo inuu labadii ajar isaguna helayo maaha labadii ajar inuu isaguna helayo maaha ruuxaasi markaa waxa weye ajarkaa kale wuxuu ku helay waa macduurka uu yahay ee uu ijtihaaday ayuu ajarkaa kale ku helay ama hadday markaysaga noqoto ad iyadoo arrinka loo caddeeyey oo sunnihii inay khilaafsan tahay u caddahay uu iskaga noqdo oo is laba ajar meesha ka hel laba ajar ka heli maysid baa lagu odhanaya waayo macduur ma tihid waayo macduur ma tihid marka waxa weeye sawaabku waa inaanu salaadaas soo celinaynin masalada kale markaa iyaduna ku tacalluqdaa waxay tahay salaaddii haddii aanu ka bixin oo gudaheedii ku jiro ayaa dabeedna waxaa markaysagaa helay biyo tog baabuu ku ag tukanayaa oo togu ku ag tukanayaba waa soo dhacay isagoo salaaddii ku jira ama biyo markaysagaa ayaa loo keenay salaaddii ma ka baxayaa oo ma weysaysanayaa mise kama baxaya masalada noocaasa markaysagaa shaaficiyadu ilaa saddex weji bay ka leeyihiin qawl markaa odhanaya inuu ka baxa uma banaana iyo qawl odhanaya maya waxa weeye afdalku waa inuu salaaddiisa iskaga istimraaro iska dhammaysto iyo qawl odhanaya maya afdalku waa inuu ka baxo oo weysaysto saddex weji oo caynkaasay leeyihin culamo kalena waxay ku tageen in waxa weeye haddii ay u timaaddo biyihii uu helo inuu ka baxaa markaysaga inay waajib ku tahay inuu ka baxaa inay waajib ku tahay oo waxay ka dhigan tahay markaysaga tayamumkaas inuu ka buray bay ka dhigan waxay daliishadeen qolada odhanaya waxa weeye yaanu salaada ka bixin ama waajib kuma aha inuu ka baxo laa tubtilu acmaalakum camalladiina ha burina waxay kaloo daliishadeen oo iyagu markaa cuskadeen falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida aw yajida riixa oo ninkii waxa weeye tukanaya ee daba shakiyey maxaa la yidhi yaanu markaa salaada ka gadoomin oo ka baxin ilaa wax yaqiina oo salaaddii buriya yacni markaa uu helo oo waysadii ka buriya uu helo tanna waxay yidhahdeen taasoo kalean u daliishanayna falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa laakiin nawowi waxa uu ku odhanayaa qawlkaas odhanaya waxa weeye waajib bay ku tahay inuu istimraaraa waa qawl daciifa buu odhanaya qawl daciifa weeya labada qowle kale ayuu markaysaga waxaan markaa madhabta uu tilmaamaya markaysaga agtooda inay markaa muctabar ka yihiin qawlka odhanaya salaaddii waa inuu ku istimraaraa iyo qawlka odhanaya markaysaga waxaa maya salaaddii waa inuu ka baxa ayaa fadli badan iyo inuu ku istimraaraa fadli badan labada afdal markaysaga waxaan markaa labada qawle kale odhanaya labadaa qawl baa ugu roon ayuu markaa waxa weeye ku tegaya culamo kale waxay yidhaahdeen maadaama markaysaa markaa waysadii yani markaa maadaama gagabaysigii uu ka buray oo waktiga aanu salaada ku jirinba gagabaysigan biyaha araggoodu uu burinayey marka uu salaada ku jirana biyaha araggoodu gagabaysiga waa burinaya helitaanka uu biyaha helaa waa ka burinaysa walaa farqa marka calaa kulli xaal waa qowl qawi ah qawlka odhanaya marka waxa weeye helitaanka biyaha helo waa ka burinaysaa marka inuu ka baxo ou dabeedna weysaysto qawl qawiya weeya qawlka kale laftiisu waa roon yahay marka daahirka leego uu cuskanayo laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa xadiidka boqol iyo afar iyo soddon wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma fii qawlihi caza wajal ibna cabbaas waxaa laga wariyay ilaa ralliha ka noqdee isagii aabbihiibe fii qawlihi caza wajalla waxa uu ka yidhi wain kuntum mardaa aw calaa safarin qaala ida kaanat birajuli aljiraaxatu waxa uu ihi hadday ku sugan tahay birajuli ninka aljiraaxatu yacni dhaawac uu ku sugan yahay yacni qofunbaa hadda loo jeedaa haddii qof ay ku sugan tahay markaa nabar ama dhaawac fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa ama jihaadkiisa ku gaadhay iyo walquruuxu markaysagaa nabarra ay ku sugan yihiin dhaawac baa ku sugan jihaad ku gaadhay walquruuxu ama waxaa ku sugan nabarro nabarro ayaa ku sugan fa yujnibu ou dabeedna markaysaga waxa yacni uu janaaba ku dhacdo oo janaabo yeesho fa yakhaafu dabeedna uu ka boqo an yamuuta inuu dhinto in ikhtasala hadduu markaa maydho tayamama waa gagabaysanaya rawahu daara qudniyu daara qudni baa soo wariyey mawquufan xaaluu markaa yahay mawquuf ku yahay cala bni cabbaas wa rafacahu albazaar bazaarna waa rafciyey oo nebigu u rafciyey oo waxa uu soo wariyay iyadoo nebiga hadalkiisa laga dhigayo oo ibnu cabbaas uu nebiga ka warinayo wa saxaxa ibnu khusayma waalxaakimu ibnu khusayma iyo xaakimna waa saxiixiyeen yacni xoogaa cibaarada markaysaga xo ibnu khusayma waa saxiixiyey yacni waxa weeye tasaamux baa ku yara jira waayo ibnu khusayma xoogaa wuxuu ishaaray xadiisku markaysaa waxa markaa inuu wax ku sugan yihiin buu yara ishaaray waa jirtaa saxiixiisa inuu ku soo arooriyey laakiin wuxuu ka daba keenay haadaa khabarun lam yarfachu hayru caطaa'i ibni saa'ib kani waa khabar aanu rafcinin ninka caطaa'u ibnu saa'ib la yidhahdo mooyaane cid kale ma rafcin halkaa wuxuu ku ishaaraya caطaa'u ibnu saa'ibna ikhtilaad baa ku dhacay marka wuxuu ku tilmaamayaa nowcan maa yacni rafciga markaysaga la rafcinayaa inay tahay markaysa waxa markaa maxfuud inaynay ahayn inaynay maxfuud ahayn yacni markaa rafciga xadiiska markaa la rafcinaya xadiiskana marka waxaa weeye culamada qaarkood baa daciifiyey sheekh albaanina saxiixa ibnu khusayma takhriijka uu takhriijiyey waxa uu ku yihi xadiiskani waa daciif cadaa waa ikhtilaaday jariir ninka la yidhahdo ka warinayaana bacda alikhtilaad buu wax ka wariyey marka waa xadiis daciif ah macnaha marka uu sheegayo oo ku saabsan nabarada ama dhaawacyada hadduu qofku markaa uga boqo inuu u dhinto hadduu markaa waxa weeye yacni markaa maydho xaalka noocaas ah inuu gagabaysanayo iyadu waxay tahay waa mid markaysagaa wa yani markaa go-an weeye hadduu waxa weeye ka boqo xanuun ku sugan inay maydhu ku siyaadiso oo isdhaahdo dhanniga haalibkaa leelay markaysa waxa dee kama kacaysidba ama waa xanuunkaa kugu soo kordhaya oo dee khatar baad gaaraysaa xaalka noocaasa waxay noqonaysaa waajib waxa ku noqonaya inuu markaa gagabaystaa waajib ku noqonayo waana qisadii waxa weeye aynoo iman doonta xadiiska inoo soo socda isagoo caafimaad qabo waxa weeye aan markaa xanuunba qabin ayuu waxa weeye camru bnu caas naftiisa uga baqay hadduu markaa maydho inuu markaa dhinto markaasuu gagabaystay nebiguna sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriyey asallayta biasxaabika waanta junub qaala inii samictu allaha yaquul wala taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima fadaxika nabiyu sala allahu alayh wasalam walam yaqul shay-a nebigu waa qoslay oo waxba ma odhan oo hadalkuma celin marka kii caafimaad qabay baa sidaas iyadaa ahe xadiisku inuu saxiix yahayna horey inuu soo sheegnay bal waxa weeye ki midaan caafimaad qabin oo xanuun ku sugan inuu ku siyaadiyo ka baqaya ka warran wa kadalika xadiidka inoo soo socda ee jaabir oo inoo iman doona isaga laftiisana markaysa waxa waa laga qaadanaya xadiiska boqol iyo shan iyo soddon wacan caliyin radia allahu canhu cali waxaa laga soo wariyey qaala wuxu uhi inkasarat waxa jartay ixdaa zandaya labadayda mataanood midkood zandi waxaa la yidhaahdaa gacanti markaysa waxa mataanteedaa la yidhahdaa marka laba lafood oo isberber yaalla baa gacan waliba ka koobanta marka tii walba mataan baa la yidhahdaa inkasarat waxaa jabtay buu ihi ixdaa zandaya yacni labadayda lafood ee mataanaha ah midkood baa jabtay labadoo ma jabin ixdaa mid ahaan baa jabtay midna waxa weeye waxay ku baaqi ahayd inay saxiix tahay fasa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baan weydiiyey fa amaranii wuxuu i amray an amsaxa cala aljabaa'iri in waxa weeye aan masaxo cala aljabaa'iri kabniyaha korkooda inaan masaxo iyadoo kabniyihii gacanta saaran yahay markaan inta kale weysaysto inaan korka ka masaxo kabniyihii sidaasaa markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu i amray ayuu yidhi rawaahu ibnu maajah ibnu maajah baa soo wariyey bisanadin waahin jidda bisanadin waahin sanad aad u daciifa waah waa daciif shadii dacfi shadiid jiddan bimacnaa ay ajiddu daalika jiddan bimacnaa taa waan xaqiijinayaa inuu dacfigaasi daran yahay aad iyo aad baan u xaqiijinaya xadiidkani waxa weeye waa xadiis markaa daciif ah bale waa xadiis mawduuca sida muxaqiqu markaysaga uu tilmaamay waayo waxaa ku sugan sanadka nin la yidhaahdo camr bnu khaalid alwaasiti camr ibnu khaalid alwaasiti ninka la yidhaahdo ayaa sanadka ku sugan dariiq kaloo aan isaga ahayna lama hayo oo xadiidkaas soo wariyey ninkaasina waa beenawaas kadaab weeye axaadiista nebiga ku been abuurta saas aawadeed baa imaamu nawowi waxa uu yidhi xadiisu cali xadiiska cali waa daciif oo culammada xufaaddii waxay isku waafaqeen oo isku waafaqeen inuu daciif yahay marka camr ibnu khaalid ninka la yidhahdo axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu maciin iyo culamo kaleba waxay dhahen waa kadaab beenawaas weeye beentuu dhigdhigaa bayhaqi wuxuu ihi huwa macruufun biwadci alxadiid axaadiista uu rasuulka ku dul markaa yacni been abuuranayo ayuu macruuf ku ahayo lagu yaqaanay beenawaas rasuulka ku been abuurta ogaan marka axaadiis beena rasuulka uga sheega inuu ahaa baa lagu yaqaanayba abu xaatim waxa u ihi xadiisun baailun laa asla lah waa xadiis baailo asal ma laha bayhaqi waxa uu ihi markaa masxu ljabaa'ir kabniyaha in la masaxaa kama sugna shay nebiga ka sugan oo laga hayo oo ku sugnaaday in kabniyaha la masaxa ma jiro shayga ugu dhowina waxa weye waa xadiidka jaabira inoo soo socda isaguna qawi ma aha buuli marka calaa kulli xaal maadaama markaa culamada markaa muxadisiintu ay isku waafaqsan yihin xadiisku inuu daciif yahay bale markaa culamada qaarkood ay yidhahdeen waxa weeye waa mawduuc yani markaa xukum in laga qaataa ma suura gala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk